Xaruntan oo loogu talagalay in lagu daryeelo isla markaana wax lagu bari doono carruurta agoonta ayaa laga hirgeliyay deegaanka Gudin laba ee gobolka Galgaduud. Xarig-jarka xarunta ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoon-yahano, culumaadiyiin iyo marti sharaf kale. Cabdi Xaashi Cabdi oo ka mid ah jaaliyadda dhistay xaruntan ayaa ka waramaya ujeedka loo dhisay xaruntan iyo marxaladihii ay soo martay.
Waxay ku soo bilaabatay waxa la yidhaahdo afuri agoonka waxaa ku soo xigay ciidsiyo agoonka markaa kabacdi ayaa waxaa loo fakeray in la yidhaahdo war calool lama korin karo laakiin waxaa ka fiican in maskax la koriyo calool haddaad maanta saaka xunnay maanta wax qadayna caawana cashaan rabnaa waxaan go-aansanay in aan korinno maskaxa calooshina waa wadnaa maana joojin laakiin waxaan ogaanay tijaabo kabacdi in aan ku dari karno maskaxda inaan korino maskaxda maxaa lagu korinhayaa waxaa lagu korinhayaa diinta in la baro dadkii waxaa lagu korinhayaa in la baro maadiga waxaa lagu korinhayaa calooshii sidoo kale in wax loogu shubo oo noloshooda la kafaalo qaado meeshaan waxaa isugu jirtaa habo waa meel waxbarasho waa meel boarding ah oo cunuga laga laga soo kaxaynayo waalidkii dhalay oo aan mas-uuliyaddiisa qaadayno qaar ka mid a madaxdii iyo waalidiintii ka soo qayb galay xarig-jarka xaruntan ayaa bogaadiyey iyagoo sheegay inay la shaqayn doonaan kana warqabi doonaan carruurta agoonta ah soddon cunugoo wiilal ah in la xaraynayaan sheegnay gabadho tobana waa ku xigaan oo markii soddonkaas wiil soo xaroodaan gabdhaha lagu xijinayaa sida cabdi xaashi uu sheegayna boqol waa gaarsiinaynaa haddii ilaahay idmo waxaan jecelnahay inaan nafteenna iyo maalkeenna isugu geyno inta cimrigeenna ka hartay waxaan leenahay walaalayaal ku soo dhowaada qof walba waxaa laga rabaa agoontaas inay ajir xisaabsato oo ka qayb qaadato inana waa shaqaynaynaa hilbano waa sheegna xoolahana waa arigana waa keenaynaaye anaga ilaahayna waafajiyo inaan maaragtay wixiina saare ka soo baxno waa dad xisaab badan inta badan oo waxa ay meelgeliyaan jecel inay soo muuqdaan waxaan idin ballan qaadayna maamulahan gudin labe wax walba oo horumara inaan soo dhoweyno waxaasna aan damaanadqaad u sameyno insha allahu tacaala dadkana looga faa'iiday haddii ilaa yihahdo magaaladu waxay u baahan tahay maalgelin badan ay u baahan tahay dadkii maal gashalaa ayaa ka mid tihiin dadkii deegaanka deganaa ayaa ka mid tihiin waana og tihiinaan rajaynayaa in intaasi in ka badan magaaladu ay u baahan tahay xaruntan oo ka kooban qaybo badan sida qeybta jiifka cuntada waxbarashada diiniga iyo maadiga ayaa lagu horumarin doonaa carruurta agoonta oo aan helin daryeelkii ay u baahnaayeen